duhur wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada warka dalsan qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid a
gudoomiyaha gobolka banaadir oo kafaalo qaaday caafimaadka maxamed haldoor oo ah wiil lixaadka naafo ka ah islamarkaana ka yimid magaalada hargeysa dabgeystay khasaaraha hantiyadeed oo ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala suuqa bakaaraha
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo maanta xariga ka jaray wadada isku xirta degmooyinka dharkinley iyo kaxda ee gobolka banaadir madaxweynaha puntland oo dhammaystiray gulihiisa xukuumadda wasiirada xilal cusubna magacaabay
iyo madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump oo kasoo horjeestay mamnuucidda aalada tictok
maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar oo faahfaahin ka soo saaray shil diyaaradood oo ka dhacay garoonka diyaaradahaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal haboon meel kastoo naga dhegolaysaan ood naga dhagaysanaysaan anayaa bukar dayax ayaa warkaasi wada jira idinku akhrinayaan ku balownaya
dabgeystay khasaare hantiyadeed ah ayaa ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala bartamaha suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho sida uu ku waramayo waryaheena cali aadan
waxaan maqalnay dabka inuu hal irta bilowday ninkii irdis ka lahaayoo milkiilaha irdis ka lahaa wuxuu yidhi asnaan maqalnay alaabteeda yaa laga qoynin alaabteeda yaa laga qoynin waxay sababtay intaas hantiya inu gubato waarna waxaa socda waa aragtaan musiibadaana taagan xaaladaana taagan
sidaad u jeeddaan halkaana ah suuqa bakaaraha saaka waxaa ka kacay dab xooggan ganacsiyo badan ayaana ku gubanaya sidaad u jeeddaan halkaana ah suuqa bakaaraha waxaa ka kacay dab xooggan welina wuu socdaa waxaana la tacaalaya debdemisada kala duwan siday u xakameyn lahaayeen dabkan khasaarihiisa goobtaana ah goobtii elektaroniga gaar ahaan cabdilshidaaha suuqa bakaaraha ayuu saaka aroortii hore waxa uu kacay dab xooggan lamana oga waxa sababay dabkan xooggan dabkan ayaa sida la sheegay waxa uu gaarsiisan yahay laba iyo toban guri iyagoo khasaare xooggan uu sababay ma jiro wax nafe khasaare nafeed ah balse waxaa ku basbeela halkan hanti debdemiska shirkadda hormuudi maamulka gobolka banaadir ayaa isku dayaya sidii loo xakameyn lahaa dabkan ka socda suuqa bakaaraha gaar ahaan cabdilshidaaha dukaamadan elektaroniga qaar ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ayaa inoo sheegay waxa sababay dabkaani iyo khasaaraha ka dhashay waxaan leehay dadkan reer bakaaro horta ilaa gacantooda isu kasbaday waa dantaasoo suuq leegyahay suuq weyn waa suuqaan suuqaan maanta lahayn ceelbiyood aan lahayn odadabis aan lahayn ganacsata waaye hantidaa meeshaan taalla sida naloo sheegay dabkan hadda wuu ka kacay hal guriga ka kaca hantida ninkii iska lahay wuxuu yahay alaabteeda laga qoyn maayo waxay sababtay hantida laga qoyn maayo waxay sababtay intaasoo guri inay dabmeesho oo hantida hantida gubato oo intaasa maala lunto oo intaasa hantiya lunto dabkan saacaddiis wax marka laga baxo bilowdo saacaddiis wax marka laga baxo bilowdo wallahi khasaare badanaa ka dhashay sida noo sheegay anugu aan maqalnay goobtoogaan anugu ma anaha laakiin dagaalaa ka dhimaannay waxa aan maqalnay dabkan inuu hal irta bilowday ninkii irdis ka lahaayoo milkiilaha irdis ka lahaa wuxuu yidhi asnaan maqalnay alaabteeda yaa laga qoynin alaabteeda yaa laga qoynin waxay sababtay intaasoo hantiya inay gubato oo intaasoo guriga khasaarto intaasoo maal ay gubato waxa uu sababaa hal ninaa u sababaa marka soomaali waxaa leeyahay reebakaara waxaa leeyahay nimayo dad waaweynaad tihiin ganacsataa tihiin hantiyaa meeshaan ka taalla qayrmusullimadaa laska dhaafo hadday waad aragtaan dhibaatada dhacday dhibaatadaana dee ilaahay baa keena laakiin aad iyo aad waxaa qayb wanaagsan arrintan uga qaatay shirkadaha shirkadda hormuud debdemiskeeda guud ahaan ayadoon wax agaran la'aran ilaa toban baabuur ilaa dhowr iyo toban baabuur hadda waxaan leenahay alxamdulilah ilaahay debka waxa weye wuxuu dhacay ilaahay ha noo yasiraan leenaha dadka gubtana ilaahay waxa weye ha u boogadhayo mid ka mid a debdemiso halkaa ka shaqeeyayaana wuxuu noogu warbixiyey sida ay u xakameeyeen dabka iyo wax sababay abaar adiga intoo ficiyay salaada subax ayaan imaannay marka wixii adiga oo dabka sii faafi lahay faafitaankii ayaan ka ilaalinay marka khasaare khasaare waa jira laakiin khasaare nafeed ma jiro wallahi hadda tirikoob saxa mayna laakiin uu guryo badan u qabsaday dhowr maya hanti waaye maahan khasaare nafeed ma jiro dab hantiyadaa jira maya maya khasaare nafeed ma jiro may waa gabagabow hadda gabagabow ku dhahay waa ka adkaannay marka wax yaraa noo dhiman guryihii waa ka ilaalinay marka guryo badanaa badbaadinay laakiin waxaa u dhiman wax yar basaa noo dhiman hadda dhankooda maamulka howlwadaag ayaa si kooban uga hadlay khasaaraha iyo dabka wax sababay waarna waxaa socda waa aragtaan musiibadaana taagan xaaladaana taagan wixii bulshadii iyo maamulkii gobolka iyo degmada kulli maca sharikaadkii gurmashada aragtaana ku jiraan marka waxa socda ilaa laga ka dhammaanayso wax jawaaba hadda gaar aan ka bixi karna ma jirto dabka wuxuu ka bilowda iyo waxaasoo dhan waxay ka dambeeyaan markii la ogaado markii la dhammeeyo oo musiibada dhammaato calculationka laidin sheegaya cidda shaqada kulahan idin sheegi doonto Eh, qaybtan waa cabdilashidey qaybtan waa daawadii meeshan waxaa lagu gedi jiray maxaa tidhahdaa eh, suuqii bakaaraha gaar ahaan qaybii elektronikiyada iyo qaybii dhalawandiga iyo qaybahaasoo dhan bay isku ahayd marka waa calooshii suuqa bakaaraha waayaan dhihi karnaa waaxda axmed gurey laanta la yidhahdo xalane ku khasbanahay ka maamul ahaan waxaan samayn karnaan samaynay Eh, gobolkii aan nala garab taagan hay-adii shir- shirkaadkii hormuudii aan garab taagan shacabkii aan garab taagan marka waxaan samayn karnaan samayna annaga welina waa wadnaa cid alla ciddii na soo gaaraysana waan codsanaynaa waana waana markay soo dhammaataana warbixinteeda laamaha shaqada ku leh soo sheegi doona insha allah baaxad iyo baaxad la'aan anigu ma soo baran cil- cilmiga dabka saaxiibow marka waxaan rabaa waxaa sheegi doona intuu leegyahay iyo wuxuu gaari doona heer wuxuu gaarsiin yahay ilaa saddex boosoo gubay waa arkaysaa baaxaddiisa marka qiyaasta lagu qiyaasana weli aan ma- ma- ma- ma- suuqa bakaaraha ayaa sidan oo kale dawab ugu soo laalaabteen waxaana dhaliyaan khasaare hantideen
magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa ka dhacday madal madal dhaaftay waxaana si weyn loo soo dhoweeyey maxamed muuse jaamac haldoor oo buuggiisa hadhawaa kusoo bandhigay magaalada muqdisho magaalooyin door oo kusoo bandhiga oo ah magaalada hargeysa iyo garowe iyo burco waxa weynaya caasimada dalka ee muqdisho kaga duwaneyd xalay dowladda soomaaliya waxay ka faala qaaday caafimaadka maxamed haldoor waxaana afkaasi ku hadlayey duqa magaalada muqdisho waxna uu sheegay in wixii kharash ku baxaya oo dhan madaale uu isagu ka faala qaadayo islamarkaasina ay si weyn u weyneynayaan wiilkoogii oo yimiday caasimada ummadda ee xamar baliilo dhugta madaale oo yidhaahdo halkaani waxaan u imiday caafimaadkayga saan uga lib keeni lahaa dhibaatadii uu soo marana uu nooga sheekeeyey asigoo kanaacada markay cunto aan dushiisa ka cey ka qaban karin asigoon mususha inta galo aan soo xaajo guda karin inuu inta soo maray maantana alxamdulilaahi gacmihiisa uu ku adeeganayo inta dhiman insha allahu qaybta inaan ka qaadaynaa waa kana qayb qaadanaynaa ilaahay baanan uga baryaynaa inuu caafimaad deg dega siiyo waa nin hamile waa nin maskaxdiisu ay sarrayso waa nin maaragtay haldoorka maaragtay uu la baxay oo naynaystiisaasi nin u qalma inuu yahay ayaa ii muuqato waxaan leeyahay guulayso caafimaad taman allah ku siiyo aniga marraba hadalka inaan idinku dheereeyo laakiin magaciinna iyo matalaadiinna iyo maqaamkiinna anigoo qaadannay ayaan wiilkiinna ayaan kor u qaadnay oo hoolka ku yaraada caawa marka walaalihiinna aan iskaashanno wiilkaynana xanuunka uu sheeganayo ou halkan u yimiday hargeysa buugaagaa looga soo gatay garowa buugaagaa loo soo gatay muqdisho soo caasimadda soomaaliya ma ahan magaciina annagoo ku hadlaayo caafimaadkiisa annagaa annagaa kafaalo qaadnay
gudoomiyaha gobolka banaadir codkiisii ayuu u dambeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta waxa uu xarig jaray wadada isku xirta degmooyinka dharkiinley iyo sidoo kale kaxda ee gobolka banaadir faadumo cabdiqaadir ayaa ka waramaysa
ra-iisul wasaare wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu weheliyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo sidoo kale guddoomiyaasha degmooyinka dharkeelle iyo kaxda iyo garisbaaley iyo ku-xigeenada labada degmo ee kaxda iyo sidoo kale dharkeeley ayaa xarigga waxay si wada jirha ugu jareen waddada dheer ee xoosha isku xirta xoosha ilaa x control abgooye waxayna kala qaybaysaa degmooyinka kaxda dharkeeley iyo sidoo kale garisbaaley waxaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xarig jarka inta uusan jarin kadib oo gacan qaad siiyey uu salaamay bulshada degmada dharkeeley iyo kaxda oo dhallinyaro isugu jirtay arday wiilal iyo gabdhaha uu kaga mahad celiyey soo dhoweynta ay ra-iisul wasaaraha u sameeyeen xarag jarka kadib waxaa ugu horreyn warbaahinta la hadlay yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ah guddoomiyaha gobolka banaadir ah naduqa caasimada muqdisho waxaana uu sheegay in waddadan ay markaasi si wakhti dheer ay ku qaadatay dhismaheeda maadaama ay ahayd waddo muhiim u ah bilicda caasimada muqdisho shacabkana ay ku dhibanaan jireen balse hadda ay noqoto waddo markaasi laami ah dadkana ay aad ugu farxeen markii wadadan la dhisay isku socodka dadka iyo gaadiidkana uu aad u fududaaday waxaana uu guddoomiyaha gobolka banaadir kaga mahad celiyey shirkadda alburuuj dhismaha waddooyinka sidaan oo kale ah ra-iisul wasaare marka hore waxay aheeday hal seed ayay aheeday waddadan oo weyn waxaan ka dhignay laba seedaa laga dhigay oo laba dhinac kale ah oo baabuurta sii socotay kuwa soo socdo isku dhinac marayaan shirkadda alburuuj waxaan hortaada uga mahad celinaynaa shirkadda alburuuj iyo degmooyinkii runtii shaqadaada ka qabtay waxaa laga kiciya dadkii degganaa laamiga qarkiisa oo runtii dagaal adag lagu galay in inta laga haaqo waddadii la fidiyo wakhti dheer ayay qaadatay shaqo adagna waa laga qabtay guddoomiyaashaasi iyo konsalkooda degmooyinkana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin sidaasi lamida waxaan u mahad celinaynaa ardada ka soo qayb gasha xarigjarka iyo hooyooyinka nuuriyayaasha ah ayagana waa u mahad celinaynaa jidkaani ra-iisul wasaare wuxuu isku xiraa ilaa iyo waddadii balcad aadaysay ayuu isku xiraa hadda wuxuu ku ogyahay ilaa x control ayaan dayax tirnay laga bilaabo x control afgooye ilaa x control balcad waa waddo iyaduna ilaa dhowr iyo toban kilomitir ah haddii ilaa yidhaahdo inaan isha ku haynaan rabnaa iyadana sidii loo dayax tiri lahaa looga shaqay lahaa
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay waxa ugu wanaagsani waxa ee ka soo baxa waxa weeye in horta qofka muwaadinka loo fudaydiyo socodka dhibaatada hooyada ku haysata krikeshinka hooyada uurka leh hooyada xanuunsan ilmaha xanuunsan marka dibdhicii iyo problemkii haystay way ka raysanayaan si smoothly oo baabuurka si usoo ayaa ku soo raaxaysan ay guryahooda tegayaan
gudaanba saaxiibayaalainahaas waxaan kusoo afmarayaa warka dalsaneed horma intaynu mar kale kulmayno nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel